asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeenii taxanaha ahaa ayaan uga hadlaynay adeeg daadejinta iyo dowlad wanaagga waana dabcan kii afraad oo aan maanta kaga hadlayno adeeg daadejinta iyo sidoo kale dowlad wanaagga iyada oo barnaamijka aan kusoo bandhigi doono xogo badan oo ku saabsan iyo sidoo kale doorka dowladaha hoose adeeg daadejintu ay ku leedahay doorka dowladda hoose adeeg daadejintu waxa uu leeyahay muhiimad weyn oo la xiriirta horumarinta nolosha bulshada iyo dhismaha maamul hufan markay adeegyada si deg deg ah oo teele loo bixiyo waxaa kordha qanacsanaanta shacabka iyo kalsoonida ay ku qabaan hay-adaha dowladda sidoo kale adeeg daadejintu waxa ay yareynaysaa dib u dhaca musuq maasuqa iyo caqabadaha ka hor istaaga adeegyada asaasiga ee bulshada ay u baahan tahay intaa waxaa dheer adeegyada deg dega ah waxaa gacan ka geysta horumarinta dhaqaalaha deegaanka maadaama ganacsiyada iyo sidoo kale maalgashiyadu ay kafa ama maalgashadayaashu ay ka faa'iidaystaan kaabayaal iyo adeegyo si hufan u shaqeeya dowladda hoose oo door firfircoon ka qaadata adeeg daadejinta waxay sidoo kale xoojisaa cadaaladda bulshada iyada oo hubinaysa in dhammaan bulshada gaar ahaan kuwa nugul ay helaan adeegyo siman oo waqti ku habboon markaasi hela ugu dambeyn muhiimadda adeeg daadejintu waxay ka turjumaysaa awoodda dowladda hoose ee ah inay si dhow markaasi ula shaqayso bulshada ugana jawaabto baahiyahooda islamarkaana ay hirgeliso siyaasado iyo qorshayaal horseedi kara horumar waara haatanna waxaan soo dhaweynayaa dhegeystayaal martida barnaamijka oo uu ugu horeeyo ustaad cad waa maxamed cabdow axmed oo ka socda wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda jubbaland iyo sidoo kale brofesor cabdirasaaq shaafici sheekh axmed oo isagana ah qabiir sare oo ah dhanka adeeg daadejinta iyo maamul wanaagga barnaamijka ayay marti noogu yihiin waxaa kaloo xusid mudan in dhegeystayaasha iyagana barnaamijka ay qeyb naga leeyihiin islamarkaana ay soo beegsan karaan si toos ah lambarka idaacadda laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar su-aal aragti wixii ku saabsan mawduuca ee aan maanta kaga hadleyna ee ah doorka dow waa dowladda hoose barnaamijka ayaad nagala qeyb qaadan karta adoo si toosa usoo beegsan kara degmooyinka ay dowladda jubbaland markaasi ka kooban tahay marka hore martida aan soo dhaweeyo iyo sidoo kale ustaad maxamed cadow axmed si uu si guud bal marka hore noogu faahfaahayo halka ay marayaan dadaalada wasaaradda ee ku aadan adeeg daadejinta iyo sidoo kale dhismaha golaha deegaanka
aad iyo aad baan u salaamaya asalaamullahi calaykum waraxmatullah dhammaan dhegeystayaasha reer jubbaland iyo howlwadeenada raadiyahaba maanta waa waxa weeyaan waa maalin ka gedisan maalmihii hore oon u dhaadhacanay siyaasadda qeybaheeda muhiimka ahaa gashayna maalinkii afraad ama usbuucii labaad usbuucii labaad maalinkiisa koowaad ahna maalinka afraad ee xalqadan oon oga hadlayno maanta doorka dowladaha hoose ay ku leedahay siyaasaddan markii laga fiirsho decentralization policyga ah ama hab adeeg dadejinta ah waa maxay roolka dowladaha hoose ayaan maanta diyadiyaaradda ku saari doonaa khabiirka insha allahu in badan falaaqiinta qaadan doono muhiimadda roolkan ama doorkan dowladaha hoose ay ku leedahay siyaasaddan waxa weeyaan badan waxaan ka shaqeynaynaba ama aan ka hadlaynaba dhammaan waa dowladaha hoose roolkoodii ayadaba lasii kala qaaday oo lasii kala qeybo siyaasadda iyo qeyb habka maaliyadeed iyo qeyb habka maamuleedba tirarkaas waaweynba dhanba waxay ku taxaluqaan qaab dowrka dowladaha hoose marka waa tiirarkii aan kasoo sheekeynay xalqadooyinkeena hore waxaan kasoo sheekeynay sida ogtahaba waxa la yidhaahdo aas-aasiga siyaasaddan teerkeeda aas-aasiga muxuu yahay waxaan sidoo kale kasoo hadalnay waxaa la yidhaahdo civic awareness oo ah waa maxay wacyigelinta madaniga ah ee siyaasaddan ku taxalluqda marka waxyaalahaasoo dhan baan soo falanqeynay haddana maanta waxaan u joognaa doorka dowladaha hoose marka waxaan u dayn doonaa insha allahu khabiirka oo falaaqiintaas geli doono waana mahadsantihiin aad yaan islaamaya
waayahay aada ayuu umahadsan yahay ustaad maxamed cadow axmed oo dabcan si guudna oo faahfaahinayay halka ay marayaan iyo sidoo kale doorka ay dowladda hoose ka qaadan karto wuu mahadsan yahay waxaan soo dhaweynayaa professorka sidoo kale waxaan dhegeystayaasha xasuusinaynaa in ayagana barnaamijka ay qeyb nagala noqon karaan laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayay soo beegsan karaan waxaan siinayaa professor cabdirasaaq professore waa maxay doorka adeeg bixinta asaasiga ee dowladaha hoose
tahay cabdirasaaq doorka adeeg bixinta asaasiga dowladaha hoose waa muhiim waana waxa loo marka hore dowladaha xalqadi keenaynay ku saabsanaas daadejinta siyaasadda daadejinta maamulka iyo daadejinta maaliyadda saddexdaas tirba waxay in adeeg bixinta asaasiga ah laga fuliyo degmada marka degmadu waxay fulisaa adeega asaasiga u ah nolosha muhiimka u ah sida biyaha inay guryaha biyo geliso inay waraha qodo cabir mucayana leh boqol boqol iyo konton mitr square haddayna ka badnaynba inay ceelasha dherarkoodu uu yar yahay ee kuwa aan loo yaqaano qodo ay biyaha nidaamka ku bixiso weeye waajibaadka muhiima oo ay degmadu bixiso ceelasha yaryar iyo kuwa haddaad meeshaas ku noqoto brofsore
ceelasha cabdirasaaq oo laba kale ah haye mid waa midkan loo yaqaano
waya oo ama b oo dheer oo ri oo heer wasaarad noqon kara iyo kuwan yaryar ee shaalowga ah waya oo heer degmo noqon kara marka kuwa yar saasaan degmada iyada ugu qeexay marka iyada waa doorkeeda waa ceelashan yaryar inay haa iyo wara aan- iyo warabiyoodyada waya xadidan ee cabirkoodu iyo biyogelinta guryaha iyo doorarka noocaasa Eh, doorka la- hay degmadu eh, waxaa weeye inay bixiso caafimaadka caafimaadka asaasiga ah sida xarumaha hooyada ee dhallaanka eh, tallaalka eh, degmada iyadana mas-uulka oo bixisa Eh, waxaa kaloo degmadu bixisaa waxbarashada asaasiga ah waxaa ka mid waxaa ka mid a dugsiyada hoose dhexe Eh, waxaa ka mid a goobaha farsamada gacanta oo kale ee domesticada loo yaqaano Eh, waxbarashadana waxay ka qabataa intaas Eh, degmadu sidoo kale wado jidad isku jidadka waaweyn ee nooca heerka koowaad iyo heerka labaad jidadka la yidhaahdo ee degmada ayay tahay mas-uuliyaddeeda hadda kismaayo waxaa xusimada inay ka socdaan dhismayaal laami waddooyinka la dhisayo maadaama aynan highwaygii ahayn ama ayna ahayn primarygii oo ay jidad isku xidhaya yihiin kuwii kale ee saasay degmadu hadda mas-uuliyadda degmadu ay u dhistaa ee managementkeeda u haysaa marka waddooyinka noocaasa iyo jidad xaafadeedyadaba ee waa mas-uuliyadda degmada qurxinta magaalada goobaha maaragtay ee public ah na waxaa iskale ee koobaha dadweynaha degmada waya marka mas-uuliyadahaas bay ee, m- degmadu leedahay adeega asaasiga haddaan soo xusnayna way bixisaa
waa gartay marka degmooyinku eh, ma diyaariyaan qorshayaal horumarineed
haa degmooyinku way diyaariyaan qorshayaal horumarineed ee, wayna hirgeliyaan qorshayaashaas horumarineed iyo iyagoo ku salaysa welibana baahida bulshada ee, waxaa la sameeyaa qorsho s- shan sano ah shantii sanaba qorsha la dejiyaa dejinta qorshahaas waxaa ka qayb qaata bulshada ee, dadka lala kulmaa sh- bulshada lala kulmaa xaafad xaafad tuulo tuulo ee, xataa haddii uu jiro hal qoys oo meel degan oo reer baadi ah haddiiba mar ay degmada soo hoosgalaan waa loo tegayaa waxaa la weydiinayaa baahiyaha ugu muhiimsan ee ay dadkaasi qabaan baahiyaha marka lasoo uruuriyo yaa hortooyin loo samaynayaa baahida soo noqonoqota haddii tusaale ahaan eh, degmadu ay isla qirto badankood inay u baahan yihiin goob caafimaad eh, boqolkiiba siddeetan eh, isla qiraan ee taasaa mudnaanta la siinayaa laakiin ma aha inaan wada qabanayna kulli waa la qabanaya marka baahi bulshada ka timid oo dhab ah eh, ayaa lagu saleeyaa qorshahaas shanta sano ah Eh, kadibna degma dowladda hoose ayaa hirgelisa
waa gartay marka een, waxyaabahaas oo dhan oo ay dowladda hoose qabanayso haddii ay qabiso een, yay tahay inay la xisaabsanto
walla cabdirasaaqo horta degmadu mas-uuliyad hayso waa maamul loo soo dadejiyey ay
Eh, shaqadii ay wasaaradda caafimaadku qabanaysay tusaale ahaan shaqadii ay wasaaradda biyuhu qabanaysay wa- shaqadii ay qabanaysay ee wasaaradda howlaha guud kuwadu looma soo dadejinin waxaan rabaa in si fiican loo fahmo wasaaradihii ayaa u igmaday degmada in ay fuliyaan howlaha adeegaas asaasiga haddii marka degmadu ay ka soo bixiday doorka oo ay fulin weydo howlihii ay dowladdu ama wasaaraddu u igmatay waxay noqonaysaa mas-uuliyadda wasaaradda inay hawshaa fuliso
waa tahay eh, waa mahadsan tahay professor dhegeysanaysaan dhegeystayaal barnaamijkan gaarka ah ee ka mid ah barnaamijyadeeni taxanaha ahaa islamarkaana aan uga hadlayno adeeg daadejinta ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta eh, ay hadda ama markay noqoto dhismaha golaha deegaanka ayaan barnaamijkan kaga hadlaynaa waana adeeg daadejinta iyo sidoo kale dowlad wanaagga barnaamijka waxaa marti uga maxamed caddow axmed oo ka socda wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda jubbaland iyo brofesor cabdirasaaq ee shaafici sheekh axmed oo isagana ah qabiir sare oo dhanka ee, adeeg daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga ah dhegeystayaasha laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayay si toosa usoo beegsan karaan si ay barnaamijka qayb uga noqdaan aragtiyahooda iyo fikradahoodana waa muhiim laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar soo beegso dhegeysta si aad barnaamijka qayb uga noqoto martida ayaan dib ugu noqonaya mar kale iyo brofesorka Eh, een, dowladaha hoose ma aruuriyaan dakhliga
haa way ururiyaan dakhli ee de- dowladaha hoose oo dee maaliyaddiiba waa loo dadejinayaaba ama loo dadejiyey Mhm.
Eh, kasee waxay- aruurinayaan waxay ururiyaan canshuuraha eh, iyo khidmadaha si ay u maalgeliyaan adeegyada horumarka Eh, waxay u ururiyaan canshuurahan iyo khidmadahan iyagoo adeegsanaya hagayaal iyo habraacyo ay wasaaraddu samaysay oo loogu talagalay inay dowlada hoose isku maamulaan Eh, canshuuraha goobahay ka qaadanayaan eh, dowlada hoose ee u cayiman waxaa ka mid ah tusaale ahaan dukaanada tafaariiqda gada Mhm.
eh, tabeelayaasha waddooyinka hore, eh, miisaska dabakaayooyinka goobahaas iyo dowladda hoose canshuurta ka qaadanaysaa siduu qorayo xeerka dowladda hoose jubbaland iyo siyaasadda maamul daadejintuba eh, si ay u maalgeliyaan waa kan hore usoo sheegno haddana mar haddii ay soo urursadaan dakhligan oo ay isku filaan waayaan inay dowladda dhexe ay kabayso laakiin goobahana u cayiman wayna ururiyaan eh, canshuuraha way soo urursadaan waa gartay marka eh, ma ku jiraan kaabayaasha waaweyn sida garoomada iyo tekadaha iyo xarumaha kale ee la halmaala
waa mahadsan tahay cabdirasaaq wasaal muhiima la kabyo ayay kale leeyihiin canshuuruhu Mhm.
lakab waxaa jira eh, u cayiman dowladda federaalka inay qaado lakab waxaa jira u cayiman in dowladda stateku ay qaado iyo lakab dowlad goboleedka Hah?
dowlad goboleedka ujeedaa dowladda- stateka waa dadkan dhegeysanaya waa soomaali ay qaado ay iyo lakabka dowladda hoose Mhm.
marka iyadu waxay ku ekaanaysaa lakabkeeda kama qaadayso tusaale ahaan eh, markaan ka hadlayo dukaanada tafaariiqda aan leexay waa tahay
waxaa ka qaadaya wasaaradda maaliyadda Mhm.
waa heer state saasoo kale aqaan yihiin Eh, xagga dekedaha iyo riboodyada Waaya.
ay federaal ka tahay laakiin wixii lasii kala jejebiyo dukaamada iyo goobaha kale lagu gadgadayo taas dowladda hoosea iskale waa waa fahnay marka kaana waxay hoostagayaan uun wasaaradda maaliyadda ee guud unbay hoostagayaan iyo degmada ay ku yaalaan oo ay tahay inay hoostagto waa gartay waa yahay Een, marka ee, markay noqoto aruurinta dakhligan een, iyo kala shaqeeyaa wasaaradda marka laga soo tago maaliyadda oo laga yaabo in ay xogta iyo sidoo kale qaabkii iyo ama tababaro badan ay ka hesho iyo tawjiihaad badan ay ka heli karto yaa kaleoo kala shaqaynaya oo ay tahay inay kala shaqeeyaan soo aruurinta dakhligaas
horta lafdha degmooyinku waa wasaaradda arrimaha gudaha iyada ayaa mas-uulka ah inay maamulka ugu dadejiso iyadana ayaa mas-uulka ah inay u diyaariso habraacyadii iyo hagayaashii dowladaha hoose ay ku soo urursan lahaayeen canshuurta iyo khidmadaha goobaha iyo ka loo cayimay waa ay tahay xaq u leeyihiin intaa waxaa dheer degmadu waxay ku shaqaynaysaa istaraatiijiyadda iyo iyo siyaasadaha ee wasaaradda arrimaha gudaha marka kormeer door kormeera bay ku leedahay wasaaradda arrimaha guduhu inay hubiso in siyaasaddii iyo xeerarkii loo dejiyey degmooyinka ay waafaqsan yihiin ay waafaqsan yihiin howlaha ay wado wadaan ee, degmooyinka ay wadaan
waayahay Een, ma jiraan marka ee, maamul wanaag iyo isla xisaabtan heerka dowladaha hoose ah
way jiraan ee, nidaamyo maamul wanaag isla xisaabtan iyo daahfurnaanba keenaya ee, hore waxaan uga dhawaajinay inay jiraan habraacyo iyo hagayaal Mm.
ee, la raaco waxaa ka mid a tusaale ahaan markay noqoto in la shaqaaleeyo shaqaalaha dowladda hoose waxaa jira xeer nidaamyihii shaqaalaha dowladda hoose oo ay Waa wasaaraddu tahay.
diyaarisay Mm.
Ee, waxaa jira xe- xeer nidaamyihii soo ururinta dakhliga Ee, waxaa jira xeer nidaamyihii maamulka dowladda hoose Mhm.
xeerarka iyo hagayaashaasaan sheegay ayaa la raacayaa haddii laga leexdo waa mas-uuliyadda degmada iyo wasaaradduba inay saxaan marka isla xisaabtan iyo hufnaanba halkaa ka imaanaysa maadaama uu jiro kormeer waa tahay iyo in hagayaashaas iyo habraacyada iyo xeerarka la hirgeliyey
waa tahay weli waxaad maqlaysaan dhegeystayaal barnaamijkan gaarka ah islamarkaana ka mid ah barnaamijyadeennii taxanaha ahaa laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar dhegeystayaasha ayaan jaanisadooda siinaynaa si ay barnaamijka qeyb ee, nogala noqdaan laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayay barnaamijka nogala qeyb qaadan karaan dhegeystayaasha
دفاع مني ماذا تطاية دولة نموي تنكود هلالي يا تطاية دولة نموي دولة نمجر دولة نمجر دولة نمجر دولة نمجر ساعدي منقودي تلقي دفكة تكسي وطاية دولة نموي دفاع مني ماذا تطاية دولة نموي تنكود هلالي يا تطاية دولة نموي دولة المجوب دولة المجوب دولة المجيب دولة المجوب ساعدي موجودة دولة المجوب دولة المجوب دولة المجوب دولة المجوب daryeel maateedaad u tahay daryeel maateedaad u tahay دولة المجوب دولة المجيب دولة المجوب دولة المجيب دولة المجوب ساعدي موجودة
dawaad soomaalida u tahay دولة المجوب dawaad soomaalida u tahay دولة المجوب daraja ciidamaadaad u tahay دولة المجوب daraja ciidamaadaad u tahay دولة المجوب daryeel maateedaad u tahay دولة المجوب daryeel maad
دولتي ما تشوف دولتي ما تشيل دولتي ما تشوف لا عظيمة
waayahay dhegeystayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijkan gaarka ah ee aan uga hadlayno adeeg daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga iyadoo maanta aan ka hadlayno doorka dowladda hoose ee adeeg daadejintu ay dabcan muhiimadda weyn ay leedahay marka lala xiriirinayo horumarinta nolosha bulshada iyo dhismaha maamul hufan waa gartay wa- waxaan dib ugu noqonayaa ee martida Een, haddii aan doorkan siiyo eh, maxamed axmed cadow een, waxyaaba dhihi karo een, maxaa ka mid ah oo hadda eh, wasaaradda u qabsoomay eh, tan iyo intii la dahafuray eh, barnaamijkan adeeg daadejinta iyo sidoo kale eh, maamul dhisidda ama dhisidda golaha deegaanka
waxyaaba ilaa hadda waxa weeyaan in een, wacyigelintu aan ballaarinay oo degmooyinka aan horey u xusayba aan u ballaarinay oon geynay oo hadda tababaro waxaa ka socdo een, doolow waxaa ka socdo workshop yaa ka socdo afmadow sidoo kale dobley sidoo kale magaalada luuq oo cirifka shisha ah ee sidoo kale waxaa ka socdo ee, workshop yaa ka socdo oo arrintan decentralizationka ku saabsan dhammaantood marka ee, ceel waaqi naftigeedu waa barangaraysan tahay oo ayada nafteedu qorsho ku jiraa in uu ka bilowdo ee, usbuuca soo socdo ee, magaalada kismaayo aan hore oo qabanay ayada naftigeedu hadda wuu ka bilaabanaya oo berri wuu ka bilaabanaya sidoo kale marka ee, degmooyinka een, waan ballaarinay oo dhammaan wacyigelinta xagga siyaasaddan een, adeeg dadejinta iyo sidoo kale maamul dejintaba een, waxa weeyaan waan waan ballaarinay waan dedejinay Eh, sidoo kale degmooyinka qaar waxay la wareegeen eh, hadda si toosa waxay la wareegeen Waayahay.
een, adeega aasaasiga oo ay ka mid tahay qeybaha waxbarashada iyo qeybaha een, allahu mustacaane ee caafimaadka si hadda magaalada kismaayo oo kale iskuulla waxa weye si degmada caadi u hoostagaya jirto haddana aan een, oo sanadka hadda dhammaanaya decemberka iyo qaar la wareegeen qaarna hadda bishan january oo hadda hadda aan kasoo gudubnay ay la wareegeen marka ee, sidaas bayna si garajile iyo degmooyinka ula wareegayaan xarumaha ee, dawliga ah ee, si ay u ballaarto ee, barnaamijka adeeg dadejinta ama maamul dadejinta intaba
waayahay aada u mahadsan yahay Eh, maxamed cadow eh, profesorka ayaan dib ugu soo noqonayaa Eh, profesore xilligan casriga ah ee la joogo een, maxaa iska bedelay een, nidaamka ama adeeg daadejinta Eh, maxaa iska bedel maxaa isbedeloo ku imaada la dhihi karaa xilligan casriga ah ma waxbaa iska bedelay mise waa un sidii hore oo qarniyadii horeba u u jiri jiray adeeg daadejinta mise waxbaa kusoo kordhay oo iska bedelay
dowladnimadu dabcan waa waa wax soo jireena laakiin waxaa jiri kara isbedel waa tahay ee, ku yimaada ee, nidaamka ee, loo fulinayo dowladnimadan ee, hadda waxaaman waqti casri ah waxaan ku jirnaa digital governance Mm, ee la yidhaahdo waqtiyadii hore canshuuraha folya bagaceeda lagu soo ururin jiray waa tahay hadda laakiin telefoonada casriga waayahay iyo qaabab kale ayaa maaragtay lagu soo lagu soo ururiyaa Mhm.
Eh, adeegii rasmiga ahaa ee dadku u baahnaayeenna bulshadii ayaa la gaarsiinayaa oo meesha uga hooseysaa Eh, kalsoonida dowladnimo waxaa laga soo dhisayaa guud waa tahay
oo hoos bay ka imanaysaa Mhm.
marka
waayahay dhegeysta ayaa ku jira aan siino alo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waa kusoo dhaweynaya walaal magacaaga halkaa joogto
وعلى المرأة وفيصل نور وقصة إقبال باردارة Mm, وأنا يسعى يا أخيدا ومفتدى برنامج كنوطة waayahay سؤالي وكونا ربعين ويديو سياشي وحيد هاي marka la sameeyo barnaamijyada guud ee ku saabsan adeeg daadejintu yay tahay shacabku inay la xisaabtamaan qaab nooceena muhiim ah in ka maamul ahaan laydinkula xisaabtamo intaas iyo akhyaarta wanaagsantii waayahay aada ayuu umahadsan yahay dhegeystahaasi faysal ayuu ahaa naga soo beegsaday degmada baardheere ee gobolka ee gado aada ayuu umahadsan yahay laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar su-aal muhiima ayuu barnaamijka soo weydiiyey Eh, profesorka ayaa sii watay su-aal hore aan weydiiyey profesor haye
dowladnimada marka tii aynu hore u naqaanay Mm.
ma aha way way- way ka casriyaysan tahay waxaynu la soo qabsanay nidaam eh, central ah oo wax kastoo ku urursan yahay eh, awoodda meel dhexe meel dhexe Mm.
hadda laakiin waxaan ka hadlaynaa heer tuulo ilaa heer heer guri marka kii kale ma aha eh, way ka- way- kana ka casriyaysan ogana fiican bulshada maadaama adoo gala dhawanayo
waa tahay dhegeyste kale ku jira
waalaikum salaam oo ku soo dhaweynaya magacaada halkaa joogto walaal waa dhowahay magacaagu waa xasan kaasoo ahay abada sinay magarad waayahay waayahay soo dhawow
waa dhowahay mawduuca dibi ku yaali
Een, waa doorka dowladaha hoose ay ku leeyihiin horumarinta nolosha bulshada iyo dhismaha maamu- maamul hufan
wallahi xuquuqdii ee, waddani haddii bulshada la wada gaarsiiyo dowladnimada iyo adeegyada dowladda bulshada u hayso waxaa is leeyahay ee, wax badan ay ka tari kartaa maxaa yeelay dee way kala duwan tahay marka qofka adeega caafimaadka u raadsanaya magaalo weyn Mm, iyo marka dowladiisi dowladiisa loo geeyo aad bay u kala duwan tahay waa tahay marka waxaan isleeyahay mar kastoo dadka adeega loo dhaweeyo way ka qiimo badan tahay ee, mar kastoo adeegii ka fog yahay marka Mm, waxa keenaya dadku inay dowladnimada fahmaan inay dowladda la shaqeeyaan in macnaha dowladnimada leedahay inay fahmaan marka shayga dowladdii dhexaa dadka ugu dambeysay adeega loo dhaweeyo marka een, arrintaasi aad bay muhiim u tahay jubbaland oo kale waxay samaysay deegaanadii dhowaan gacanta ku dhigtay badankooda waa la geeyey adeega ee, ee, bulshada lagama maarka u ah sida caafimaadka biyaha mm, iyo waxyaabaha lamidka ah waxbarashada hadda markaad fiirisid jamaca dale iyo deegaanada kala baarka iyo meelo kaloo badan ayaa la geeyey waxbarashadii caafimaadkii waa tahay marka waa arrin aad muhiim u ah isleedahay aan isleeyahay runtii Mhm. su-aal ma jirta aada weydiin lahayd profesorka iyo sidoo kale maxamed caddo oo ka socda wasaaradda arrimaha gudaha
wax su-aala oo aan qabo ma jirto laakiin mar kasta waxaa xoojinaya in Ay, dadka waxa ugu muhiimsan loo dhaweeyo tusaale ee, Ay.
adeega biyaha oo kale xilli abaara adagaa lagu jiraa mhm, marka dadka haddii waxaan isleeyahay dee xoolo dhaqatada meel kasta oo ay joogto ceelka loogu geeyo waayahay abaarta runtii saan waa ka reyn lagaa isleeyahay marka arrintaas aad aan loo xoojiy waa tahay aada u mahadsan tahay waa kaaga mahad celineynaa sida aad barnaamijkan ugala qayb qaadatay waayahay profesore su-aalo muhiimana wayna soo weydiiyeen dhegeystayaasha aada ayayna doorkooda iyo sidoo kale kaalintooda u qaadanayaan waayahay aada awatay marka su-aal muhiimana wayna soo weydiiyey dhegeystayaal yaay su-aasha haddii aan gudogalo faysal barere noo soo waynu soo weydiiyey waxay ahayd siday ula xisaabtamayaan dadka marka la sameeyo ee maamulkaas bulshada si ay ula xisaabtamayaan een, oo la xisaabtankaas muxuu noqon doonaa
aad ba umahadsan tahay Eh, bulshadu marka hore iyada ayaa soo dejisanaysa qorshaheeda iyada ayaa soo qoraysa baahiyaheeda Eh, degmada oo dhan ama magaalada ha noqoto ama tuulo ha noqoto ama degsiima ha noqoto waxaa jira marka golihii deegaankaa samaysan waxaa samaysan guddi xaafadeedyo golaha deegaanka yaa gu- leh guddiga kormeerka guddiga amniga, guddiga horumarinta guddiga kor ayay tahay mas-uuliyad inay hu- in qofkii ay dadkeen bulshadu ay soo dejisteen la fuliyey iyo in kale haddii marka la barqaaday in la dhiso isku iskuulna uuna dhismin uu qabso bulshadii way aragtaa waxay marka xaq- xeer siinayaa inay guddiga deegaanka khaas ahaan guddigii guddi hoosaadka korma waa tahay ay cabashada u geystaan oo ay su-aala ka weydi loogana jawaabo
waayahay een, dhegeysto kale oo ka dambeeya waa jira isagana bogaadiyey een, muhiimna ay tahay waxa uuna dhegeystahaasi sheegay in xilligan adag ee dalka guud ahaan gaar ahaan deegaanada dowladda jubbaland ay ka jiraan abaaro daran muhiimay u tahay adeeg daadejinta iyo sidoo kale in bulshada laga kaabo dhanka biyaha iyo sidoo kale adeegyada kale ee lagama maarmaanka u ah sida dadka xoolo dhaqatada calafka xoolaha ama cooska oo kale inay helaan xilligan ama xilliyada ee, roobkii iyo sanadii hadda aan kasoo gudubnay barwaaqahda ahayd oo kale wixii la aaray ama la keediyey ee calaf ahaa ee xoolahaasi la siin lahay oo kale in laga caawiyo marka waxyaabahaas ayuu isagana bogaadiyey marka xilligan muhiimka ah een haddii lagu soo aadiyo aad ayay bulshada muhiim ugu tahay ayuu leeyahay een in adeegyadaas oo kale loo daadijiyo eh, bulshada marka si guud eh, professore een adeeg daadijinta iyo sidoo kale sida ay bulshada muhiim ugu tahay iyo qaabkay ula xisaabtamayaan eh, dowladdaasi iyo qaabka ay dakhliga usoo ururinayso si guud ayaan u fahnay islamarkaana dhegeystayaasha aad ayuu wacyigooda iyo sidoo kale fahamkooda mawduucyada barnaamijka aan kusoo qaadano aad ayuu eh, u fiican yahay een, dhegeyste ayaa ku jira qadka haddii aan siiyo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum waa ka xumahay halo
Ah, waa ku soo dhaweynaya walaal magacaaga halkaa joogto
waa waxaan ka filayaa Soomaaliya, waxaan ku beerin Kismaayo.
waa gartay macalin soo dhawow een, ah, haddii aad guda gasho aragtidaada ama su-aal haddii aad qabto
Eh, walaal lama soconi, waxaan rabaa barnaamijkan iga dawgeeyo.
Een, ah, waxaan ka hadlaynaa maanta dowladaha hoose doorka ay ku leeyihiin horumarinta nolosha bulshada iyo dhismaha maamul hufan
Ah, waa mahadsan tahay. Dhallinyarada Soomaa.
aad iyo aad waa dabcan dowladaha dowlada doorka Waa do- mahadsan tahay, eh, door- ugu horreyna barnaamij- eh, barnaamijka aad noo daadiinayso. Eh, aniga hadda gurigeyga kadib waxaan oran lahay dhallinyarada waa kuwa wax soo bartay oo wax yaqaano iyo kuwa waxaa jira hadda wax baranaya, ayagana waxbarashadaada ku horle, iyo kuwa waxaa jira hor wax u bartay oo shahaado haysta. marka eh, dhallinyaradaas haddii kuwa wax soo bartay iyo kuwa hadda wax baranaya haddii la isku keeno oo wacyigelin loo sameeyo oo waxyaala badan lagu gaarsiiyo waxaa xaqiiqa ah inay meel kasta uga baxayaan oo gacmaha isqabsanayaan dalkooda dadkaas inay wax walba qabsanayaan doorasho ka dhaafay wax walba dhaafay madaxweyne inay wax walba qabsan karaan ayaan fiilahay intaas aan markaa fikirkeyga intaas aan ku joognahay waayahay aada waa mahadsan tahay waan kaaga mahad celinaynaa sida aa barnaamijkan ula qayb qaadatay iyo fikirkaaga waad ku mahadsan tahay
ساعدي موجودين
ساعدي موجودة
waayahay weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhegeystayaal badan ayaa qad ku jira assalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi redio islaam aad baan idin salaam waa kaa qaadna walaal soo dhawow magacaaga halkaa joogto madaxayga waxaa la yidhahdaa qanacsi cabdicaali waasinaay waa gartay dhaqanow ah, waaya barnaamijka maamul daadejinta way fiican tahay laakiin hadda waqti xaadirkan hadda dad maamul loo daadajiya majoodka abaar iyo bay iyo ilaahay waa ku raacoon iyo gaajo ayay la haraabayaan marka bal horta waxaa la yidhi ninka markay silaanta isha kaga taalo salkana kaga taalo wuxuu yidhi midda salka horta halaga gooye ee aan fariisku yidhi marka horta maamul daadejinta bal horta hadda ma- hadda dadka gurmad iyo beeyadaan iyo irsaaqadii waxay cunaan bay u baahan yihiin oo hadda barnaamijkaas waxaan u malaynayaa un inuu hadda u noqon laada ilata aniga intaasaan idin weydiinaya asalaamu calaykum waayahay aada u mahadsan yahay Eh, dhegeystahaasi waan uga mahad celinaynaa inkastoo uu noo soo koobay En, ah, waayahay En, dhegeystayaashu way mahadsan yihiin laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayay soo beegsan karaan si toosa si ay barnaamijka qeyb uga noqdaan maamul daadejinta ama adeeg daadejinta iyo sidoo kale En, ah, hadday noqoto golaha deegaanka muhiimad weyn ayay kuleeyihiin horumarinta bulshada iyo sidoo kale in bulshada adeegyadii ay u baahnaayeen ee la gaarsiiyo sida xilligan adaga lagu jiro kaalin weyn ayay ka qaadan karaan afmadow ayaa tusaale dadka ugu eh, filan oo golo deegaan loo sameeyey islamarkaana adeegyo badan iyo dadaal badan hadda eh, maamulka degmadaasi ay sameynayaan marka laga soo tago maamulada kale iyo degmooyinka dadaalka iyo juhdiga ay ugu jiraan ka qayb qaadashada iyo guud ahaan guddiga madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaam uu magacaabay arrimaha gurmashada dadka ay abaaruhu saameeyeen Eh, professore maxaa kaaga baxay eh, fikradaha dhegeystayaasha
Ee, waxaa iga baxay dhegeystayaashu inay aada iyo aad ee, u bogaadinayaan fahamkooduna uu sarreeyo aynan sugayaan in la yeegleelo golayaal deegaan oo madax bannaan siyaasad ahaan iyo maamul ahaan iyo dhaqaale ahaanba kuwaasoo fulin doona adeega aas-aasiga u ah ee nolosha bulshada degmooyinka eh, aad iyo aad buu maaragtay fahamkoodu ta kale waxay muujinaysaa heerka wacyigooda ama wa- ogaa- ogaalkooda uu u kordhay xagga dowladnimada oo haddana ay diyaar ugu yihiin inay ka qayb qaataan markay noqoto in golo deegaan la sameeyo eh, inay ka qayb qaataan eh, codayntii iyo doorashooyinkii inay ka qayb qaataan eh, qorshayntii baahiyaha degmooyinka eh, waajibaadkoona ay gutaan oo ay bixiyaan canshuurihii iyo xuquuqii eh, waajibaadka kale iyo kalagu lahaa marka aad iyo aad baan usoo bogaynaa insha allah
xilligan ay hadda dabcan eh, la qorsheeyey waa xilliga ku habbooneed ma laisdhihi karaa oo eh, culeysyo badan iska jiraan oo abaaro jiraan oo dadka in loo gurmado oo adeeg adeegyadii loo daadijiyo oo eh, dadaal badan lagu bixiyo xilligan bay dadka qaar dhegeystayaasha ay leeyihiin xiliyadan oo kale ma ku habboon tahay xilligan
way ku habboon tahay meeshaas maxamed fax- ustaad maxamedna inuu xilligan eh, way ku habboon tahay ma laisdhihi karaa dadaalkan hadda ee wasaaradda ay ugu jirto dhisidda golo deegaan
ha aad iyo aad bay uga habboon tahay hadii waaba no- aan ka hadlayna waxa weeyaan waa eh, waa waxa weeyaan baahi ka imaaneysa bulshadii En, haddana halka ay ahayd baahidii loo haqabtiraayo oo maamul dejintan iyo adeeg dejintan waxaa weeyaan in kor laga soo dejiyo awoodihii dhaqaalihii maamulkii dabeetana ay aado degmo ilaa heer tuulo ilaa heer guri siduu professorka sheegayba halkaasna marka waxaa ka bilaabanayso nolol asaasiga laga soo dhisayo waa tahay xilligan marka in lagu soo way beego ku habboon tahay maxaa- xilligan maxaa aad iyo aad bay keenaya?
ugu habboon tahay Mm, waddankan wuxuu ku jiraa dib u dhis
waaya.
oo soo kabanayo kaabayaasha dhaqaalaha soo kabanayo sistemkii dawligaa soo yaro xoogeysanayo soo kabanayo walow meelo badan ay daciif u ka yahay haddana waxyaalahan oo dhan hadda aan ka sheekeynan waa waxyaalihii kabayay as-aasigana u ahaa tiirkii oo dhexaadkana u ahaa wey marka way ku habboon tahay waana markii ugu- waa- waana waana waxaan kusoo beegnay bay ka mid tahayba
Mm, haye Mar Absa.
kale maxaa ku dar lahayd?
Eh, aad buu mahadsan yahay caddo siduu sheega weeye Eh, waktigan waxaa jira abaaro waxaa jira colaado Eh, miyuusan jirin wakti ay kaga habboon tahay maamulka in la dedejiyo Mm.
xadada la joogo iyo su-aasha u dhacaysaa Eh, maamulka la dedejinaya siyaasaddii iyo maaliyaddii iyo dhaqaalihii oo la- iyo maamulkii oo la dedejiyo yaaba gu- ah loogu gurmanayay dadkan abaaraha ay saameeyeen eh, biyo la-aanta eh, amni darrada qalabkii loogu gu- ah ee lagaga badbaadi lahaa weeye maamul dedejintu marka wa- timid.
waa tahay En, waa sidee xilligan eh, heerka ka qayb qaadashada horumarinta iyo amniga ee bulshada
een, ee bulshada ee, waxaan aragnaa in ee, bulshada wacyigeeda uu sareeyo oo la soo qabsanayaan een, wacyigelintii loo sameeyey ay arkaan waxaan inay ayaga mudnaan u leedahay marka waxaad arkaysaa laamihii amniga iyo bulshada isku dhafan oo wada shaqeynayo taas marka waxay ku tusinaysaa bulsho fiyow wacyigeeda sareeyo een, rabo nolol een, rabo een, horumar marka haddii een, amnigana waxyaalahan ka sheekeynayno dhan ma qabsoomi lahayn hadduusan amni jirin marka amniga ayaa wax walbaba udub dhexaad u ah amniga ayaa lamber one ah ama lambarka koobaad gelayo marka bulshadana waxaa laga doonayaa wacdigooda wuu sarreeyaaye in ay mar waliba ay ka door bidaan amniga markaasay nolol dhimaadaa marka bulshada reer jubbaland ee waan ku ammaanaynaa siday iskugu dhafan yihiin dowladdooda u garab taagan yihiin wacdigoo wacyigooda u sarreeyo degmo walba markaad tagto waxay kaala hadlayaan waxaa weeyaan ee, informationka ayagaa ku siinayo xog ayaa ku siinaya xog bay ku siinayaan waaya.
xogtaas marka dowladdu ayay ku duushaa oo mar walbo eh, u tahay eh, haddii meel ay ka dareemaan ama darre ka dareemaan markiiba waxaa weeyaan en, eh, lambaro loogu talagalay oo gaar ah oo laamaha amniga ay hayaan oo centralka kusoo dhacayaa jiro marka xoogahaasoo dhan bay la wadaagaan taas marka waxay kutusinaysaa bulsho wacyigeeda sarreeyo naam Mm, waayahay En, dhanka amniga oo kale markaan fiirino professor en, waxyaabaha ilaa iyo hadda la isdhihi karo een, waa loogu diyaar garoobay maxaa ka mid ah
xagga amniga ee, dowlada hoose Mhm.
samayntooda keliyabaa rukni weyn ka ah amniga waayo marka bulshada la gaarsiiyo adeega asaasiga ah, baahiyahooda laha qabtiro ee si hufan loogu adeego halkaa waxaa ka dhalanaysa xasilooni lahaansho iyo wadaninimo Mhm.
marka diyaargarowga amniga rukni ka mid ah oo weyn iyo galeelida dowladda hoose
waa tahay marka muhiim u yahay leedahay in amnigii iyo sidoo kale bulshadii iyo ay qeybtooda ka qaataan si si guud ee laisaga kaashado dhismaha ee golaha deegaanka sidaas wey waayahay waa tahay ee, qeybihii ugu dambeeyey ayaan kusii dadegaynaa dhegeystayaasha ayaan ayaana siinaynaa kaalintooda si ay barnaamijka qeyb uga noqdaan laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayay si toosa dhegeystayaashana usoo beegsan karaan si ay barnaamijka nogula qeyb qaataan laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar soo beegso dhegeyste si aad barnaamijka qeyb uga noqoto
الله الله الله لقى بحشيش
dalkeenu uu markuu burburay dastuuriyo cusba uu qarxaday maxaan dowladnimoy ku sabay maxaan dowladnimoy ku sabay maxaan dowladnimoy ku sabaye
الله الله الله لقى بحشيش
dalkeenu uu markuu burburay dastuuriyo cusba uu qarxaday maxaan dowladnimoy ku sabay maxaan dowladnimoy ku sabay maxaan dowladnimoy ku sabaye
dhaleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa dhaleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa inaan duulxumii ku arag maxaan duca ku aqriyay balaaya xijaab ku darayay
waayahay gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay dhegeystayaasha laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayay si toosa usoo beegsan karaan si ay barnaamijka qeyb uga noqdaan martida ayaan eh, ku noqonayaa islamarkaana een, fursadahooda ugu dambeeya eh, haddii aan ku hormaro ustaad maxamed caddow axmed een, maxaad fariina ood u diri lahayd bulshada maadaama gabagabadii aan taagannahay
fartiinteeda ee ugu dambeysa waxa weeyaan maanta xalqadan maanta in een, bulshada ay ku xirmaan si toos ugu xirmaan xalqooyinkan ka baxayo radio kismaayo ee, laba biloodlaha ah ee, waxay ku eg tahay maarso shanteeday ku eg tahay waxaanan oga talagalnay bulshada in aa, siyaasadan maamul dejinta iyo adeegda dejintaba in ay fahmaan oo ay bulshadu ee, ka haqabtiranto ee, tirarka ay ku salaysan tahana ay fahmaan adeega bulshada loo fulinayana ay fahmaan si beri dowladaha hoose ay isla xisaabtan dhab ah ugu sameeyaan waayo golaha deegaanku lama sameyn karo wacyigelin toosa in la gala mooyaane dadkii waan wacyigelinaynaa wacyigelintu way socotaa wasaaradda arrimaha gudaha waa ka go-an tahay bulshadu waxaan rabnaa si beri dowladooda hoose ay ula xisaabtamaan loo dhisaayo ee golaha deegaanka ku imaan doonto in ay fahmaan dhuuxaan la socdaan aad iyo aad baa umahadsantihin
waayahay n waa tahay profesorka ayaan siinayaa profesor gabagabadii ayaan taaganahay n maxay yihiin n heerarka ay dejiyaan n ama xeerarka ay dejiyaan eh, dowladaha hoose ama ay bixiyaan hadday noqoto eh, waxyaabo ruqsa- ruqsad oo looga baahan yahay
aad baa waa su-aal muhiima wasaaradda arrimaha inay xeer dejisay su-aashan waxaa weeye naftarkeedu iyo ma dejisaa Mm.
haa waxay dejisaa xeer hoosaadyo lagu hago kalfadhiyadooda waxay diyaarisaa xeerka i waxay diyaarisaa xeerka lagu ansixiyo qorshayaasha horumarinta tusaale ahaan golaha deegaanka saddex meelood laba meel haddii ay u codeeyaan inuu ansax yahay oo kale waayahay
xeerarka noocaasa ayay diyaarisaa dowladda hoose xagga ruqsadaha, haa waxay bixisaa ruqsadaha ganacsiga yaryar sida dukaanada tafaariiqda eh, iyo bagaashka
waa gartay eh, waxyaaba dhihi karo ama waxyaabaha ay sameeyaan oo kale eh, diyaar garowga iyo ka hortagga inta aysan dhicin ama marka ay dhacaanba ha noqotee masiibooyinka dabiiciga ah qorshayaasha ama waxyaabaha ay sameyni karaan ama waxyaabaha la isdhihi karo een, waa loo baahan yahay
Eh, waa su-aal muhiima maadaama ay eh, musiibooyinka sida fatahaadaha iyo abaaruhu ay inagu soo noqnoqdo waxaa xusid mudan in wasaaradda arrimaha guduhu ay diyaarisay sanadkii labada kun iyo labaiyo labaatankii eh, hage ama habraac eh, loo isticmaali karo loo isticmaalo in lagaga hortago khataraha eh, ay keento cimilada is- isbeddelka cimiladu sida eh, fatahaadda eh, duufaanada eh, iyo abaartuba Eh, hagayaashaas waxay tilmaamayaan ama ay ka caawinayaan bulshada sidii loo saadaalayn lahaa marka horeba in ay soo socoto khatar waa tahay Eh, haddii ay dhacdo ka diyaargarowgii haddana in loo diyaargaroobo haddii ay haddana dhacdo eh, ka hortagii iyo la qabsigii waayahay iyo kasoo kabashadii marka degmadu halbowlay u tahay maadaama oo eh, ay ku yaalaan eh, goobaha ay fatahaaduhu ka dhacaan webiyadoo kale Mhm.
eh, ay tahay xoolo dhaqato oo abaaraha ay saamaynayso hagahan ayaa jira oo degmooyinku ay isticmaalaan eh, aad iyo aadna maarta uga qayb qaataa eh, fariimana way diraan Eh, waa tahay eh, degmooyinku way diraan iyagoo isticmaalaya war, eh, maaragtay eh, warbaahin Mhm.
Eh, nidaamyadaas marka degmadu uga qayb qaadataa waayahay musiibooyinka ugana hortagtaa waa tahay haddii sa- haddii aad sii raacsato farintaada ugu dambaysa ee fariinteeda ugu dambeysa waxaa weeye dowladaha hoose waxay mas-uul ka yihiin bixinta adeega as-aasiga ah ee aynu soo kas- ka soo hadalnay maanta waayahay ee waxaynu ka tagnay dabcan dee way fara badan yihiin Mhm.
dib baa lagu ogaan doonaa ee haddii marka qodobadan ka soo hadalay aad dib u milicsatana waa qodobada ugu muhiimsan nolosha biniaadamka haddana waxay ka imanaysaa baahidani waxay ka imanaysaa bulshada oo iyakaa qorshaynaya marka fahamka doorka lagu leeyahay ee dowladda hoose Mm.
iyo waajibaadka lagu leeyahay bulshada si ay isu kaashadaan adeeg hufanna marka loo bixiyo marka waxaan leeyahay ee, bulshada inkastoo aad wacyigooda u sarreeyo xagga dowladda hoose ayna diyaar u yihiin ee, howlaha soo socda ee dhisidda golasha deegaanka in ay la sii ogaadaan ee, si horumar ah adeegii ay ka filayaan dowladda hoose iyo waajibaadka iyaga laga filayo Mhm. waayahay dhegeystayaal waxaa intaasi nooga eg barnaamijkan gaarka ah islamarkaana ka mid ah barnaamijyadeena taxanaha ah ee aan uga hadlaynay adeeg daadejinta iyo sidoo kale ee maamul wanaagga Een, iyada oo barnaamijka ay q- marti igala ah ama marti noogu ahayeen maxamed eh, cabdo wax oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda jubbaland iyo bar- professor cabdirasaaq shaafici sheekh axmed oo isagana ah qabiir sare oo dhanka adeeg daadejinta iyo sidoo kale dowlad wanaaga barnaamijka ayay martiin ugu ahayeen dhegeystayaasha ayagana aad ayaan ugu mahad celinaynaa sida ay barnaamijka nogula qayb qaateen aragtiyahooda iyo fikradahooda intaan ku kulmayno barnaamijkan barnaamijkiisa xiga nabadgelyo